أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحaaبه أجمعين أما بعد waxaan soo haynaa tafsiiru suurati yuunus casharkeenna wuxuu ka bilaabmayaa aayadda toddobaad ee suuradda ka mid ah qaala tacaala alla wuxuu yidhi ina aladiina kuwa laa yarjuuna aan ka cabsanaynin liqaa'anaa annaga la kulankeenna waraduu ku raalli noqday bilxayaati noloshii addunyaa dhoweyd ku raalli noqday oo aakhirada uga raalli noqday wطma-anuu xasilay bihaa bilxayaati اdunyaa nolosha adduunyada ku xasilay wاladiina iyo kuwii hum iyaguba gaafiluuna kuwii moog ah can aayaatinaa aayaadkeenna kuwii moog ah ulaa-ika kuwaadaas ma'waahum meeshay u dunmayaan annaaru naar waaye bimaa kaanuu bisababi kownihim ahaanshadooda ay yacni ahaanshahooda dartii yagsibuuna inay kasbanayaan camalkaas xun aayaddan yacni labadan aayadood iyo labada ka dambayso labada labada horena waxaa looga hadlayaa dad xun xun oo tilmaamo dhowr ah ilaahay subxaanahu watacaala uu ka bixinaayo labada dambena dad wan wanaagsan oo iyagu tilmaamo wan wanaagsan leh marka alla wuxuu yidhi ina aladiina kuwa laa yarjuuna aan ka cabsanaynin liqaa'anaa abu jacfar itabari wuxuu leeyahay rajaaga haddii jaxdi la geliyo jaxdi nafyi baa laga wadaaye wuxuu ku imaanayaa bimacna alkhawf laa yarjuuna liqaa'anaa ay laa yakhaafuuna liqaa'anaa la kulankeenna kuwa aan ka cabsanaynin ayb rajaaga marka labadaba marka rajaa-u thawaab thawaab la rajeeyo wa khawfu lciqaab labadaba waa loo isticmaalaa haddii uu nafyi noqdo oo yacni nafyi jumla manfiya ou galana khowfka in laga wado ayuu doortaa ibnu jariir marka halkan hadda nafyi buu ku jiraa oo alla wuxuu leeyahay in aladiina kuwa laa yarjuuna laa baa la geliyay macnaha laa yarjuuna ay laa yakhaafuuna aan ka cabsanaynin waayo liqaa'naa la kulankeena sida kalena waa loo macnayn karaa oo iyada lafteeda waa tafsiir ma'huur oo lasoo guuriyey oo laa yarjuuna aan rajaynaynin liqaa'anaa annaga la kulankeenna wax thawaab iyo khayr iyo wanaag iyo aakhiro aan waxa ay samaynayaan waxba kaga rajaynaynin yani aan aakhiraba aaminsanayn taasi marka waa tilmaan ayb waraduu ku raalli noqday bilxayaati noloshii noloshiiday addunyaa dhoweyd way ku raalli noqdeen ay fakhtaaruuhaa wa camiluu lahaa way doorteen waaye wayna u camal faleen ayb maxay ka doorteen min al aakhirati bay kaga raalli noqdeen adduunyadii bay ku raalli noqdeen aakhira ayay ka doorteen oo ay kaga raalli noqdeen oo marka waxa ay u shaqaynayaan iyo waxay u soconayaan baa waxayba iska tahay adduunyada unbis xal kale male wadma-anuu ku degay bihaa ay ilayhaa adduunyada xaggeeda ku degay oo qalbigooda iyo noloshooda waxooda dhanba adduunyada unbay ku degan tahay ayb saddexdaa tilmaamaba iyo saddex waaye marka iyo waladiina kuwa hum iyaguba can aayaatinaa aayaadkeenna haafiluuna ay aayaadkeenna xaggooda haafiluuna kuwii moog ah aayaadkeennana waa ka dhoohan yihiin oo aayaadkana waxaa laga wadaa adilada allah subxaanahu watacaala ama adilada kowniga iyo midaan la akriya labadaba ma ku cibro qaadanayaan oo ibnu cabaas wuxuu yidhi can aayaatina can muxamedin sala allahu calayhi wasalama waalqur'aani gaafiluuna mucriduun nebi moxamed iyo qur-aanka kuwa ka dhoohan bay ka yihiin waay nacam ayb marka laba shayba waa la rabaayo aayaadka waa calaamaadka ilaahay subxaanahu watacaala jiritaankiisa lagu garanayay waaye waxdaaniyadiisa iyo kelinimadiisa cibaadada uu keli ku yahay wixii lagu garanayay aayaadkan marka nagu xeeran oo xalay aan kasoo hadlaynay oo qoraxdii iyo dayixii habeenka iyo maalinka isdhaafdhaafkooda ka mid ah abuurista uu rabbi dhul iyo cir abuuray iyo awoodaha rabbi subxaanahu watacaala ee yacni ilbiriqsi haddaad fakerto yacni agagaarkaaga iyo korkaaga iyo hoostaada meel walba aadan ka weyneynin marnaba aadan ka weyneynin calaamad ku tusiso jiritaanka rabbi bani aadamkii marka isagoo sidaa ay calaamaadkii ku yihiin jiritaanka rabbi tusaayey ayuu haddana wuxuu isku qancinayaa dadka qeyrkiina inuu ku qanciyo qaarkood ay isku dayaan inuunan ilaah jirin caalamkaana uun iska samaysmay bay ku qancinayaan dadka qaar ulaa-ika kuwaadaas ma'waahum meeshay u dunmayaan annaaru naarti bimaa kaanuu bisababi maa kii sababtii kaanuu ay ahayn yagsibuuna inay shaqaysanayaan waxay shaqaysanayeen darteed ayay naarta ugu dunmeen ama bikownihim yagsibuuna alaahaama ahaanshahooda ay dunuubta iyo waxyaabaha naarta lagu galo ay shaqaysanayeen qofka muuminka marka tilmaamaha inuu iska ilaaliyo al rabaa haflada inuu iska ilaaliyo hafladana de qofka wuxuu isaga ilaalin karaa inuu aayaadka kownigana fiirfiiriyo qur-aanka tadabur inuu ku aqriyo ee dadka dhimanayo inuu ka uu tago qubuuraha inuu ziyaarto booqdo waxyaabo fara badan baa adiga kaflada iyo raqdada hurdada kaa toosinaya ayb waxa keenana marka waraduu bi waxaan waa isdhalayaan waxa kaflada dhaliyo ee qalbi qalaylka dhaliyana waa in adduunyadiiba lagu raalli noqdo oo qofka nolol dheer uu yididiilsado alam yani liladiina aamanuu an takhshaca quluubuhum lidikri اllah wma nazla min alxaq walaa yakunuu kaladiina uutuu lkitaaba min qablu fataala calayhim اlmadu faqasad quluubuhum wakaiiru minhum faasiquun ina aladiina kuwa aamanuu labadan aayadoodna waa kuwa cagsigooda dadkii wan wanaagsanaa ina aladiina kuwa aamanuu alla rumeeyey oo iimaankii laga helay wixii iimaanku markaa laga helay wacamiluu sameeyey asaalixaati alacmaalo saalixaati acmaasha suusuuban yahdiihim wuu hanuuninayaa rabbuhum rabbigood waa hanuuninayaa biiimaanihim bisababi iimaanihim iimaankoodaa sababkiisa ila ljannati buu ku hanuuninayaa janno xaggeeda ayb tajrii waxaa qulqulaya oo dureeraya min taxtihim guryahooda hoostooda al anhaaru webiyaalo ayaa dureerayo fii jannaati nnaciimi nicmada jannaadkeeda xaal ay ku sugan yihiin nicmada beeraheeda xaal ay dhexdeeda yihiin ay ku iyagoo ay ku sugan yihiin buu rabbigood jannada ku hanuuninayaa dacwaahum ducadooda hadalkooda iyo kalaamkooda fiihaa fi ljannati jannada dhexdeeda subxaanaka wa jannada dhexdeeda ay ku qowlaan ay yidhaahdaan subxaanaka nusabixuka ilaahu ceeb iyo nuqsaan iyo xumaan ayaan kaa hufaynaa qowlkoodu kaas waay allahuma yaa allahu allow wa taxiyatuhum salaantooda fiihaa fi ljannati jannada dhexdeeda ay isku salaamayaan qaarkood qaarka kale salaamun weeyaan ay salaamun calaykum bay isdhahayaan wa aakhiru dacwaahum hadalkooda iyo qowlkooda kan ugu dambeeyana anilxamdu anhu waxaa weeyaan anhu sha'niye alxamdu ammaan dhammaanteed lilaahi allay u sugnaatay rabbialcaalamiina caalamiinta rabbigooda ahaa labadan aayadoodna dadkii marka ilaahay rumeeyey acmaasha wanaagsan la yimid waay ina aladiina kuwa aamanuu rumeeyey wacamiluu saalixaati acmaasha suusuuban la yimid yahdiihim rabbuhum rabbigood waa hanuuninayaa biiimaanihim bisababi iimaanihim wixii uu ku hanuuninayay lama sheegin oo waa la idmaar ayaa ku jira waa la qadarayaa ay ilaa jannatin janna janna uu ku hanuuninaya ama asbaabtii jannada lagu geli lahaa ee acmaasha wan wanaagsan ah ayuu ku hanuuninayaa w marka iimaankaa ay la biiimaanihim bisababi iimaanihim iimaankaa marka wuxuu dhalayaa ama sababtii daacadu daacay dhalaysaa suuratu tawba aayadihii u dambeeyey waxaan kusoo mar marnay markii ay yacni ay ka qalloocdeen xaqa oo ay nebigi majliskiisii inay ka dhuuntaan munaafiqiintu ay bilaabeen maxaa ilaahay ku ciqaabay sarafa allaahu quluubahum suuratu lancaam waxaan ku marnay wanuqallibu afidatahum wa absaarahum kamaa lam yu'minuu bihi awala mara iimaanku markuu u yimid maadaama aynan rumaynin arrintaa darteed ayaa ilaahay wuxuu dabagediyey quluubtooda iyo araggooda xaq ma fahmayaan xaqii ma arkaayaan marka jazaa-an wifaaqan ilaahay marka quluubta uu daboolaayo ciqaab waayo waxayna ka dhalanaysaa dunuub ayay ka dhalanaysaa waxaa qofka lagu ciqaabana waxaa ugu daran qalbiga in laga daboolo khatmi laga saaro xaqi uu arki waayo ilaahan ka magan gelinay taas aayadahan marka taas ayay halkanna marka allah wuxuu leeyahay mu'miniintii waan hanuuninay biiimaanihim markii waxyigu u yimid oo waxyaabihii laga rabay inay rumeeyaan ay rumeeyeen ayaan u ziyaadinay oo marka yacni waxaan ku hanuuninay acmaal wanaagsan oo jannadii ku galaan jumlada marka in aladiina aamanuu wacamiluu saalixaati yahdiihim rabbuhum biiimaanihim jumlo dhammaystiran tajrii min taxtihim lanhaaruna jumlo musta'nafa oo cusub waaye ee sidaasaana wanaagsan ayb waayo laba hadal laba khabar ayaa looga khabrayaa mu'miniinta tan koowaad waxay tahay inuu ilaahay hanuuniyey fi dunyaa khabarka labaad iyo sheekada labaadoo looga warramayaa waxay tahay jarayaanu lanhaari webiyaalku inay dureerayaan min taxtihim oo ay janno ku jiraan laba waay marka adduunna waa lagu hanuuniyey aakhirana janna la geliyey tajrii way waxaa qulqulaaya min taxtihim iyaga hoostooda ay min taxti manaasilihim alanhaaru webiyaale ayaa dureeraya oo qulqulaya hoostooda fii jannaati naciimi nicmo nicmada beeraheeda dhexdeeday ku qulqulayaan marka fii jannaati naciimi jaari majruurka saddex yacni waxbaa ku jira icraab in lagu tacallujiyo laga dhigo tajriida in laysaga tacallujiyo jan nicmada iyaga loo nicm halka loogu nicmeynayo ee jannaadkaas ah dhexdooday webiyaalku ay qulqulayaan in xaalo laga dhigoo yahdiihim damiirka ku jira laga xaaleeyo fii jannaduu ku hanuuninayaa fii jannaati naciimi waa aakhiradii markii inta la camalkoodii la miisaamo markaa oo jannadii ilaahay u idmo oo jannadii guryaha ay ka leeyihiin la tusaayo waayo xadiidka nebiga sal l slam wuxuu leeyahay marka jannada loo fasaxo booskiisa midkiin mid midkood waa kaga aqoon badan yahay gurigiisa sida usoo aqoonayoo kale si ka daran booskiisa iyo mansilo yacni derajada iyo goobta uu jannada ku leeyahay iyuu kaga aqoon badan yahay marka rabbigood baa tusaya ayagoo fii jannaati naciimi xaala kownihim sidaasna marka waa la yidhi tan horaas aada uga dhow khabar labaad in laga dhigo oo inada looga dhigana waa dhib male iyadana dacwaahum qowlkooda iyo hadalkooda ay ku hadlayaan iyo kalaamkooda ama dacwaahum ducaa-uhum ducadooda fiiha fi ljannati jannada dhexdeeda ay ku ducaysanayaan ama ay ku qowlayaan subxaanaka waay nusabixuka waanu kuhufaynaa ilaahu nuqsaan iyo ceeb allaahuma yaa allaahu allow ceeb iyo nuqsaan ayaan kaa hufaynaa wataxiyatuhum salaamtooda ay isku salaamayaan qaarkood qaarka kale ay ku salaamayaan fiiha jannada dhexdeeda ay iskugu salaamayaanna salaamun weeyaan ayb ay salaamun calaykum ayb waana taxiyatu lmalaa'ika saasaana marka ay jannada dhexdeeda iskugu salaamayaan mu'miniinta wa aakhiru dacwaahum ducadooda aakhirkeeda tan ugu dambaysana an alxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin antaani marka tafsiiriye waa laga dhigi karaa waayo qowl wax macnihiisa leh oo aan yacni xuru kelima yacni qowl aan sariixna aan ahayn laakiin macnihiisa wataa soo hormaray marka anta inay tafsiiriye noqoto waa bannaan tahay oo markaa aad tiraa wa aakhiru dacwaahum ducadooda tan aa ugu dambayso an ilxamdu lilaahi ay alxamdu waaye ay alxamdu ammaan dhammaanteed lilaahi alla allay u sugnaatay rabbi lcaalamiin ah waxaa kaloo bannaan an ilxamdu lilaahi anta in laga dhiga mukhafafa min athaqiila oo damiiru sha'ni aada qadarto wa aakhiru dacwaahum ducadooda aakhirkeeda ta ugu dambayso an ilxamdu anhu sha'niye sha'nigu inuu yahay waayo alxamdu ammaan dhammaanteed lilaahi alla inay u sugnaatay rabbi lcaalamiina caalamiinta rabbigooda ah kuwaanna marka sidaabaa ilaahay subxaanahu watacaala uu ku abaalmarinaya wlow yucajilu اllahu linnaasi shara isticjaalahum bاlkhayri laqudiya ilayhim ajaluhm fanadaru اladiina laa yarjuuna liqaa'ana fii طugyaanihim yacmahuun walow haddii yucajilu llahu alla uu dedejin lahaa linnaasi dadka uu u dedejin lahaa ashara sharta uu u dedejin lahaa shayga ay kahanayaan oy dhibsanayaane sharta uu usoo dedejin lahaa isticjaalahum ka sticjaalihim degdegsigooda oo kale bilkhayri khayrka ay degdegsanayaan siday khayrka dalabkiisa iyo marka ay raboodaan in la siiyo markiiba sida ay u degdegsanayaan hadduu alla sharta usoo dedejin lahaa la qudiya waa la yacni xukumi lahaa waa laga takhallusi lahaa ilayhim iyaga xag la qudiya waa la dhammaystiri lahaa dheh ajaluhum waqtigooda yaa ilayhim xaggooda loo dhammaystiri lahaayo wayba dhimo lahaayeen waana baabi'i lahaayeen ayb haddaba marka falaa nafcalu dalika sidaa ma samaynayno laakiin lagu noqoye nadaru waanu ka tegaynaa aladiina kuwa laa yarjuuna aan ka cabsanaynin liqaa'anaa la kulankeenna aan ka cabsanaynin fii duqyaanihim baan uga ayaanu uga tegaynaa xadgudubkooda dhexdiisa yacmahuuna xaal ay yihiin kuwii wareeraaya oo wareersan markaa ayb walow haddii yucajilu llaahu aayaddan marka sabu nusuulkeeda cula ibnu cabaas iyo waxay yidhaahdaan waa qofku marka uu ehelkiisa ku xanaaqo iyo ilmihiisa ee uu dhahayo lacanakum ullahu laa baaraka allaahu fiikum iyo waxyaabaha marka u dhahayo qad ibnu cabaas sidaasay ku timid ayuu leeyahay qataada isagu wuxuu yihi huwa ducaau rajuli calaa nafsihi wa ahlihi wa maalihi qofka inuu naftiisa iyo ehelkiisa iyo maalkiisa uu habaaro bimaa yakrahu wax uu nacayana uu ku habaaro an yustajaaba in la ajiibo waa wax in la ajiiboba uu dhibsanaayo naftiisau marka ku habaarayaa macnuhu marka waxay tahay ilaahay hadduu dadka usoo dedejiyo markay sharta naftooda iyo ilmahooda iyo maalkooda ku habaarayaan hadduu usoo dedejiyo sida khayrkaba uu ugu dedejinayo u siinayo oo kale wax hari lahaa ma jireen oo baabi'i lahaaya ana macna alaaya marka sidaasaa sabab nusuulku uu yahay macnuhuna marka sidaas ayuu noqonayaa ayb imaamu muslim fii saxiixihi wuxuu ku wariyey min xadiidi jaabir nabiga sal l slam wuxuu yihi laa tadcuu calaa anfusikum naftiina ha habaarinina walaa tadcuu calaa awlaadikum ilmihiinana ha habaarinina laa tadcuu calaa amwaalikum maalkiina ha habaarina laa tuwaafiquu min allahi ilaahay yani ha ka waafaqinina saacatan saacad fiiha ijaabatun aqbalid dhexdeeda ay tahay saacaddii wax la aqbalayay fayastajiiba lakum oo alla idin ajiiba markaas marka naftaada ha habaarin ilmahaaga ha habaarin maalkaaga ha habaarin joog innaga markaad habaarkaas waa nagu luqadeennana waa iskaga badan yahay waxaa kaloo luqadeenna ku badan sharta shayga in markaas qofka nicmada iyo waxa uu haystaba inuunan alxamdu lilaahi iyo uusan ka dhihin afkeenna aaday ugu badan tahay wixii marka qofka haddii la su-aalo war gurigii iyo ka waran guri xumoo ciriiri aan ku jiraayo markaasaa guri an gurigi xumaay ayuu leeyahay xaaskii xumayd ilmihii xumaa cunugii xumaa halkaanu ka baxay cunugii xumaa yacni shay walba haddii xun wax walba haddii xumaan laga suureeyo wixii ma fiicnaanayaan baynamaa shareecada rasuulka sunnadiisa sal l l slam waxaa ku jiray tafaa-ulka tafaa-ulaa ku jiray samasaadsi yacni waxyaabaha marka yacni sulxulxudaybiya markuu qoraayey suhayl bnu camrin markuu yimid yaa waayo ninkan suhayl qad sahula amrukum arrintii waa fududaatay yuri marka magaciisii buu ka uu ka tafaa-ulaa wax fiican buu ka ta kaga tafaa-ulayaa luqadda carabtana waa ku luqada carabtana waa ku badan tahay qofka bahalka qaniina saliim ayay leeyihiin meesha ladiiq uu ka yahay saliim ayay dhahayaan fulanun saliim waa nin nabad galay macnaha nabad galay ka dhigan tahay marka luqadii marka wax fiican in lagu badiyo oo yaa fiican intay iska taagtaagnaan lahayd wax iska taagtaagan lagu hadli lahaa marka wuxuu leeyahay alla walow yucajilu llahu alla hadduu soo dedejin lahaa linnaasi dadka uu usoo dedejin lahaa ashara sharta uu usoo dedejin lahaa sharta ay baryayaan ayaga isticjaalahum mithla isticjaalihim yacni degdegidooda oo kale ka isticjaalihim yacni degdegsashadooda oo kale bilkhayri ay degdegsadaan sida khayrka markay baryaan ay u rabaan inay horaba uga helaan amaba ilaahay oo ugu deeqo hore ka siinayo sidaasi la-eg markay sharta weydiiyaan hadduu rabbi ula degdego laqudiya ilayhim xaggooda marka waxaa go-i lahaa ajaluhum waqtigoodaa go-i lahaa xaggooda oo waqtigoodii marka waa go-i lahaayo way halaagsami lahaayeen waana baabi'i lahaayeen ayb laqadaa ilayhim ajalahum ibnu caamir iyo yacquub ayaa akhriyeen marka laqadaa ilayhim ajalahum laqadaa wuxuu dhammaystiri lahaa ilayhim xaggooda ku dhammaystiri lahaa ajalahum waqtigooda waay macnuhuna waa maxay ciddii shar ilaahay ka tuugtaba intuu kusoo dedejiyo ayay halaagsami lahaayeen ayb laqudiya ilayhim ajaluhumna halaagoodaa laga faaruq noqon lahayo kulligood waa dhiman lahaayeen ayb sidaa marka sababu nusuulka culimada u badan yihiin aayadda ay ku sheegaan sidaas ayb halkan marka ibnu jariir wuxuu keenay xadiid bukhaari uu wariyey min xadiidi abi hurayra oo wuxuu leeyahay allahuma inii inii itakadtu cindaka cahdan ilaahu agtaada waxaan ka samaystay ballan lan tukhlifaniihi aadan iiga aad ballantaasoo aadan iigaba baxaynin dee ilaahay ballamahmaba ka baxaba fa inamaa ana basharun anigu waxaan ahay buu yihi bashar fayasduru minii waxaa iga soo fulaayo maa yasduru min albashar waxa basharka kasoo fulo fa ayu lmu'miniina aadaytuhu qofkii mu'miniinta kamidoon dhibo ow shatamtuhu ama aan hadal markaa uu dhibsanayo aan dhaho ow jaladtuhu ama aan wax ku dhufto ow lacantuhu ama aan lacnado fajcalhaa lahu salaatan ilaahu uga dhig naxariis iyo wasakaatan dahaaro dembi dhaaf wa qurbatan alla u dhowaansho tuqaribuhu biha ilayka yowma alqiyaama qiyaamaha aada dhaweynaysa yani qofkii mu'minoo hadal iga gaaro nebigu wuxuu leey muslim ah gaalka hadda laga hadli maayo qofkii muslima oo hadal uu iga gaaro ama lacnad ha ahaato ama hadal markaa isagu markaa yacni uu kahanayo ama uu dhibsanayo uu iga gaaro duco wela ilaah uga dhig ballantaas mana iiga baxaysido waad ii yeeleysaa meeshaas marka waa meelaha marka ay yidhaahdaan haddii saxaabada qaarkood bacdi axaadiid oo marka waxaa soo arooreyso nin saxaabi oo kale inuu rasuulku hadal saas oo kale adag uu yidhaahdo maalan xadiidkan qisada mucaawiya oo kale ay leeyihiin marka yacni aaway ii yeera aaway waxbuu cunayaa laa ashbaca allaahu ilaahay ma dharjiyo saas oo kale ahaa yani waxaa la leeyahay marka xadiidkaasi hadalladaas oo kale marka sidaas oo kale baabkan u galaan duco iyo dembi dhaaf iyo qurbayba u noqonayn waayo mucaawiya katabatulwaxyi buu ku jiray muslim saxaabi ah buu ahaa naam wixii marka hadal nebiga ka gaaray ceeb ma looga dhigayo xadiidkan marka sidaas u faa-iideyna marka rasuulka sal ll slam isaga midaanu ilaahay da ka allah ka ballan qaaday waana u yeelay laakiin innaga qof inaan marka yani habaarka kula degdegno ama nafteenna ama maalkeenna ama ilmaheenna iyo aan habaarno waa nalaga reebay oo xadiidkaas muslim aan sheegayo ayaa marka nebigu sal ll ly slam uu ku reebay fanadaru ladiina laa yarjuuna marka fanadaru marka falaa nafcalu dalika marka waxaa laleeyahay walow yucajilu llahu linnaasi shara isticjaalahum bilkhayri laqudiya wuxuu dhammaystiri lahaa alle ajaluhum waqtigooda o ilayhim xaggooda ku dhammaystiri lahaayo way halaagsami lahaayeen fanadaru falaa nafcalu dalika marka sidaa ma samaynayno laakin nadaru waanu ka tegaynaa aladiina kuwa laa yarjuuna aan ka cabsanaynin liqaa'ana annaga la kulankeenna kuwa aan ka baqaynin waanu sidaa ma yeelayne waanu ka tegaynaa fii tuqyaanihim xadgudubkooda dhexdiisaan uga tegaynaa yacmahuuna xaal ay yihiin kuwii ware wareersan marka fanadaru ladiinadan marka in la yidhaahdo ama falaa nafcalu dalika inta lasoo qadaro laakin nadaru ama in la yidhahdo fanaxnu nadaru sidaa ma y fanaxnu anagu nadaru waanu u waanu ka tegaynaa aladiina laa yarjuuna liqaa'ana wإda masa اlinsaana duru dacaanaa lijanbihi aw qaacida aw qaa'ima waidaa haddii masa linsaana insaankii ou taabto adduru dhib haddii ou taabto dacaanaa waana baryayaayo annaga ayuuna tuugayaa lijanbihi mudajican xaal uu yahay midkii markaa yacni jiifo lijanbihi dhinaciisa isagoo u jiifo ow amase qaacidan xaal uu yahay ku fadhiyo ow amase qaa'iman xaal uu yahay mid taagan falamaa markii kashafnaa aanu faydn faydno canhu isaga xaggiisa durahu dhibkiisa aan faydno mara ay istamara wuxuu daa'imayaa calaa dariiqatihi jidkiisii al-uulaa ee hore ayuu daa'imayaa oo kusii soconayaa kaan lam yadcunaa kaanahu xaal ou la too yahay sidii lam yadcunaa ounan owna tuugin ownanna baryin ilaa durin ilaa kashfi durin dhib fayditaankii xaggiisa sidii inuunan naga baryin oo kale xaal uu yahay dhibka oo masahu isaga taabtay ayb kadalika kaagaas oo kale sidaadaas oo kaleoo insaankaanu uu yahay ayaa zuyina waxaa la qurxiyey lilmusrifiina kuwa xadgudba waxaa loo qurxiyey maa wixii kaanuu ay ahaayeen yacmaluuna inay samaynayeen waidaa haddii masal insaana insaanku ou taabto waidaa haddii masal insaana insaankii ou taabto adduru dhib haddii ou taabto insaanku haddii dhib ou taabto shiddo iyo abaar iyo colaad iyo wax dhiba un ou taabto dacaanaa waana baryayaa oo waana tuugayaa hadday muslimiin yihiinna ilaahay can dawaaciyatin bay u baryayaan iyagoo rabbinimo u aaminsan adoon addoomo inay yihiin rabbi u ka faydi karo iyagoo ogay baryayaan mu'miniinta gaaladuna ilaahay bay baryayaanoo waxay ku baryayaan waa ku waa waa xaala idiraari ah oo iyagu marka yacni xaaladaas oo kale waa iloobayaan wixii ay caabudi jireen xaqiiqday isha saarayaan waidaa masakum duru fi lbaxri dalla man tadcuuna ilaa iyaahu haddii dhibaata ay idin taabato badda dhexdeeda wixii aada caabudi jirteen waa hilmaamaysaan allah maahane oo gaalka laftiisu marka haddii uu badda iyo meel xaalad adag ou galo oo ay kala go-aan isaga iyo asbaabihii markay kala go-aan ilaahyadii iyo wixii uu caabudi jiray waa hilmaamaa allah dhabta ah gacmaha kor u qaadayayo cirkow gacmihiis u taagayaa waayo bani aadamka waxaa ku abuuran awood ka sarreysa inay jirto oo iyadu maamulka koonka leh fitra ahaanow bani aadamka uu ogyahay marka al insaanadan waa caam marka jinsiga insaanka o dhan gaal ee muslim waxuu raba ha ahaada ayb dacaanaa waana baryayaa lijanbihi marka mudajican xaal uu yahay ayaa la qadaraa xaalaa meeshaas lagu qadaraa mudajican xaal uu yahay midkii jiif jiifo lijanbihi dhinaciisa kuu jiifo isagoo ah ow qaacidanta ayaa laga fahmaya macnaha ow amase qaacidan xaal uu yahay mid fadhiyo ow amase qaa'iman xaal uu yahay ku taagan jiif fadhi istaag xaalad walba waa nagu baryayaa falamaa markii kashafnaa aan faydno canhu xaggiisa aan ka faydno durahu dhibkiisii dhibkii haayey oo markaan ka faydno mara ay istamara waa iska soconayaa calaa dariiqatihi baatilkiisii wixii uu awal ku taagnaa ayuu isaga taagnaanaya dhibaatada intaynan ku dhicin sidau ahaabuu dib ugu laabana haddana walidalika waatay dhihi jireen marka qad masa aabaa'ana adaraau wasaraau faakadnaahum baktatan marka uma badelnaa makaana sayiata makaana sayi'ati alxasanata xataa cafow xumaanta meeshii yani dhibkii baan wanaag ugu bedelnay ilaa ay tira ahaan bataan ay bateen markay bateen marka wa qaaluu qad masa aabaa'ana adaraau wasaraa dhib waa la arki jiray aabbayaalkeen dhib xaalad adag iyo xaalad fudud waa lasoo mari jiray waa laga kici jiray abaar waa la arki jiray colaad ma cusba saasuu ku dhahayaa inta ay dhibaatadu jirtana waa waa cabaadayaa marka ilaahay xaggiisa u cabaadaya dhibka marka laga qaadana intaan dhibku ku dhicin sidou ahay buu dib ugu laabanaya ayb ey istamara calaa ariiqatihi اluulaa qabla an yusiibahu duru wanasiya wuxuu ka tegayaa uu iloobayaa maa kaana fiihi min aljahdi walbalaa dhibaatadii iyo wixii uu soo maray waaba iska hilmaamayaa kaan lam yadcunaa kaanahu xaal ou la too yahay waaba isaga oo lam yadcunaa aanna baryin oo noo yeeranin ilaa durin ilaa kashfi durin dhib fayditaankiis xaggiisba waaba isagoo aan nagu baryin dhibka oo masahu isaga taabtay sidii isagoo markaa yacni waxuuba la mid yahay wax dhibaataa oo isaga taabatayba inaanu noogu noogu yeeranin oo unan in laga qaado fayditaankeeda unan naga baryin xaalkii marka insaanku waa kaasa ayb meeshaa marka dacanaa lijanbihi ow qaacidan ow qaa'iman macnuhu waxaa weeyaan dacanaa fii kulli xaalihi xaalkiisa oo dhan buuna baryayaa wastakaata binaa anagoo gurmadna weydiisanayaa bilxaali alatii yakuunu biha cinda nusuuli dalika duri xaaladda dhibkaas oo jira ayb marka kalena ilaahay waa hilmaamayaa kadalika kaagaas oo kale ishaarada marka waxay u noqonaysaa al-ishaaratu ilaa tasyiini اlicraadi can اlibtihaali ila اllahi tacaala cinda kashfi اduri wacadami shukrihi wa dikrihi kadalika kaagaas oo kale ayaanu zuyina waxaanu u qurxinay lilmusrifiina kuwa xadgudbay maa kaanuu yacmaluuna waxay sameynayeen ishaarada marka waxaa weeyaan inay ka jeestaan rabbi inay isu bihinbihiyaan marka dhibka laga faydo ka bacdi inay addoomo ilaahay noqdaan oo ay rabbi baryaan oo ay rabbi ku xirnaadaan inay ka tagaan ayaanu u qurxinay camalkoodaas baa marka loo qurxiyey ayb abu dardaa baa waxaa laga wariyey wuxuu dhihi jiray udcu llaaha ilaahay tuug yowma saraa'ika maalintaad barwaaqada ku jirto yastajib laka yowma daraa'ika ku ajiibee maalintaad dhiban tahay markaad raynraynta ee barwaaqada ku jirta ilaahay ha iloobinoo rabbi bari tuug ila addoonaad tahay kama maarantide si uu kuu ajiibo markaad dhibaato gasho walidaalika nabiyullaahi yuunus calayhi salaam markii nibiriga ou laqay muxuu ilaahay yihi falowlaa annahu kaana min almusabbixiin lalabitha fii batnihi ilaa yowmi yubcahuun dadka ilaahay u tasbiixsada hadduusan ka mid ahaa lahayn caloosha malaayigaasoo ku jiri lahaa ilaa maalinta dadka lasoo bixiyo laakiin muxuu ka mid ahaa tasbiix baa lagu yaqaanay xadiidkii ibnu cabaasna wuxuu ahaa dardaarankii nebiga oo la dardaarmay tacaraf ila allahi fi rakhaa'i yacrifka fi shidda ilaahay isku bar xaaladda aada barwaaqada ku jirta rabbi isbar ilaahay waa ku yaqaanaa isbar maxaa laga wadaa yani ha kugu ogaado inaad fiicnaan iyo alla bari iyo alla kacabsi iyo cibaado iyo ilaahay ha kugu ogaado xaaladda aada fiican tahay barwaaqada aad ku jirta yacrifka fi shidda markaad dhibaatada marka ay ku haysato waa kuga yani wuu ku aqoonsanaya waa ku gargaaraya laakiin qofkii aan markau barwaaqada qabay ilaahay aqoonin oo rabbi hilmaamay maxaa ku dhacaya marka gadaal dambe wuxuu falamaa ra-ow ba'sanaa qaaluu aamanaa biاllahi waxdahu wakafarna bima kuna bihi mushrikiin falam yakun yanfacuhum iimaanuhum lamaa ra-ow ba'sana iimaankooda waxba uma tarin markaas fircoonna sidoo kale isna suuradday ku imaaneysaa xataa ida adrakahu اlgaraqu qaala aamantu anahu laa ilaha ila اladii aamanat bihi banuu israa'iila waana min almuslimiin yidhi alana waqad casayta qablu wakunta min almufsidiina marka noloshaada aada barwaaqada iyo ku jirto markaad barwaaqada ku jirto wanaagga iyo fiicnaanta iyo ku dadaal si dhibaatadaada ilaahay subxaanahu watacaala ou markaa yacnii kaaga dhibaatada uu kaaga gargaaro laakiin marka aba barwaaqada lagu jirana haddii ilaahay la iloobo cibaadaadkii la hilmaamo oo dadka baadiyaha joogana hab dhaqankoodu wuxuu iska noqday markay beeraha u baxaan oo xoolaha ay u dararaan cayaar iyo welisaqa iyo waxaasay iska tumanayaan waa iska dheelayaan iyo caweys caweys dheel ay iska sameynayaan oo ilaahay uusan raalli ka ahayn oo de macsi waay waxaas dadaa hadda caadaadkaas foosha xun nooleyntooda aada moodaa inay khayr u tahayba nacam ooba ay ajarka helayaan ay ku dadaalayaan nacam waxaas marka barwaaqadana saasay yeelaan abaarta marka lagu jirana in badan oo kamida jahli aada u daran baaba haysto roob la-aan iyo markay ku dhacda qaarkood awoowayaalkood iyo waxbay u qayashanayaan qubuurahay qaarkood tegayaan oo qaar baa marka waxay leeyihiin idaa idaa acyadkum alumuur hadday arrimaha ay idin noojiyaan oo ay idin dhibaan facalaykum biasxaabi alqubuur asxaabi alqubuurka ku dadaalan asxaabuulqubuurkii iyagaa u baahan ba camalkoodii go-ay oo duco u baahan oo qofkaas nooloo xaqa ay ku lahaayeen inuu u duceeye iyo uga baahane adiga maxay kuu sameynayaan maxay kuu qabanayaan xaqiiqda taas waay laakiin dadkii laguma kara maanta waana waxaan ka warramaayo wax cirka ka jira kama warramayo wax dhulka ka jiraan ka warrama oo dhaqan ahaan aan nin walba u ogyahay yaanu ka war aan ka warramaynaa dadka magaalada joogana mashaakilka markuu yimaado marka ay barwaaqo iyo xoogaa wax isugu dubo dhacaanoo xoogaa yar la nasto oo yacni colaadda iyo dhibaatada i laga nastooo nabadi ay soo iftiinto de waxaa la dhisanaa tiyaatarradii iyo caadaadkii foosha xumaayaa la nooleynaa meelihii dalxiiska loo tegi jiray diskoteega iyo yacni hala sameeyo laleeyahay oo lagu dadaala lacaga loo aruurinaa maca daalika adoo arkaayo dadka inay dhiban yihiin waxnaan waxaasaa la siinaa ma maqlaysa masaajida yacni masaajidii qaarkood ku burburay dhibaatada oo qaarkood qashinkii uu ka buuxo yacni masaajidkan intaanan ugu talagalnay maqli maysid nacam meelihii ilaahay lagu carogeli jiray iyana waa la waa la taagaa shaneemooyinka iyo meelihii waxyaabahaas oo dhan waan ujeednaa magaaladii marka waxay tahay nabadii iyo waxaad moodaa waxaa isla socdo macsi iyo shar xaggeen rabnaa marka dhibaatada iyo colaaddu marka ay badatana waa la waxaa weeyaan iyadana waxa waxay tahay qaabab xun iyo siyaalo xun baa marka yaa nin walba meel daran ayuu aadayaa marka uu ka buskicina xaalaadkaas marka sidaas ma yacni ma ahana ilaahay subxaanahu watacaala dhibaatada sida aan u baryayno barwaaqada markaan ku jirnana inaan rabbi barino oo aan isaga waxa uu raalliga ka yahay aan uga farxad gelino bani aadam daciifaa tahay rabbi haddaad carogeliso waa ka adag yahay ilaahay subxaanahu watacaala walaqad ahlakna alquruuna min qablikum lama dalamuu wajaءathum rusuluhum bilbayinaati wama kanuu liyu'minuun walaqad walawallaahi qad xaqiiqeeh ahlaknaa waxaanu halaagnay alquruuna ahla alquruuni qarniyaalkii dadkoodii baanu halaagnay kuwaasoo min min qablikum min qablikum idinka hortiin xaal ay ahaayeen lamaa goortii baanu halaagnay dalamuu ay dulmi faleen wajaa-athum waxaa u timid rusuluhum rusushoodii baa u timid bilbayinaati xujooyin cadcaday ula timid wamaa kaanuu ma aynan ahayn liyu'minuu inay rumaynayaanna ma aynan ahayn wamaa kaanuu ma aynan ahayn ahlu quruuntii hore liyu'minuu kuwa rumaynayo kadalika kaagaas oo kale sidaadaasoo kuwa aan yeelnay yaanu najzi u abaalmarinaynaa alqowma qolo almujrimiina dembaabay uma markaa dabadeed jacalnaakum waxaanu idinka dhignay idinka khalaa'ifa kuwa dhaxlo fil ardi dhulka korkiisa kuwa dhaxlaannu idinka dhignay min bacdihim ahlu quruuntaa gadaashooda linandura si aan u eegno kayfa sida kayfa sida tacmaluuna aada sameyneysaan sida aada samayneysaan si aan u aragno u eegno walaqad walowallaahi qad xaqiiqe ahlaknaa waxaanu halaagnay alquruuna ahla lquruuni quruuntii dadkoodii baan halaagnay min qablikum xaalayihin kuwa idinka idinka horreeyay lamaa goortii dalamuu shirkiga ay faleen markay shirkiga faleen dulmiga shirkiga halkan loo jeeda kuwaa baan halaagnay markay shirkiga sameeyeen oo nafsadoodii ay dulmiyeen wajaa-athum waxaa u timid rusuluhum rusushoodii ayaa u timid bilbayinaati bay ula timid xujooyin cadcad ayay rusushoodii ay ula timid wamaa kaanuu ma aynan ahayn kaanuudan marka damiirkan waawda waxaa loo celinaa quruuntii wamaa kaanuu ahlu quruunkaas la halaagay ma aynan ahayn liyu'minuu kuwa rumaynaya ma aynan ahayn dad markaa yacni alla rumaynaya ma aynan ahayn cadamuliimaan iyo dulmi iyo xujaj xujajkiioo lagu oogay kadalika kaagaas oo kale kamaa ahlaknaahum bikufrihim quruuntaas sida aan kufrigooda aan ugu halaagnay dartiis ayaanu najzi aan u abaalmarinaynaa alqowma qolo almujrimiina dambaabeen uma markaa dabadeed jacalnaakum waxaanu idinka dhignay oon idinka yeelnay khalaa'ifa kuwa dhaxla fi lardi dhulka min bacdihim min bacdi min bacdi ahli lquruuni qarniyaalkaa dadkoodii ka gadaalay waxaanu idinka idinka dhignay kuwa dhulka dhaxlo oo macnaha iyagaad ka dhaxlaysaan waa dhulka waa la yska dhaxlaa qoloba qolay ka dhaxlaysaa innaga dadkii naga horreeyaan ka dhaxalnay dhulkii hadda annagaa joogno annaguna waa ka tegaynaa qolo kalaa naga dhaxlayso bani aadamku marka qoloba qola ayay ayaa dhulku ay ka dhaxlaysaa linandura sidaa maxaan idinkaga dhignayna linandura inaan eegno oon fiirino kayfa sida tacmaluuna aada samaynaysaan sidaad yeelaysaan ayb waxaana waa ku soo marnay fi suurati alacraaf waxaan ku soo marnay casaa rabukum an yuhlika caduwakum wayastakhlifakum fi lardi fayandura kayfa tacmaluun nabiy llaahi muusa wuxuu ku yihi reer bani israa'iil waxaa xaqiiq ah rabbigiin inuu cadowgiina halaago dhulka uu idin dhaxal siiyo waxaa samaynaysaan ilaahay ou feeriye markaas tanna ilaahay wuxuu leeyahay dhulkaan idin dhaxal siinaynaa si aan u aragna bal idinkana saad yeeshaan inaad ka fiicnaanaysaan kuwii hore iyo in kale walidaalika marka cumar bnu lkhadaab radia allahu canhu wuxuu dhihi jiray sadaqa rabbuna rabbigeen run buu sheegay maa jacalanaa khulafaa'a kuwa dhulka dhaxla nagama dhigin ilaa liyandura inuu fiiriyo kayfa acmaalunaa acmaasheenna siday tahay inuu fiiriyo bis ayuu khula dhulkii noogu dhiibayo oo taladiisii ayb fa araw llaha ilaahay tusa min acmaalikum acmaashiina ka tusa xaggeeda khayran khayr ka tusa ayb bileyli habeenkii iyo wanahaari maalinkii acmaashiina rabbigiin khayr ka tusa habeen iyo maalinkii waasiri waalcalaaniyati waxa idiin qarsoon iyo waxa idiin muuqdaba yacni khayr ka tusa rabbigiin xadiidkii nabigana sala allahu alayh wasalam wuxuu ahaa xadiid abi saciidin alkhudri ina addunyaa ina addunyaa xulwatun khadira adduunyada waa cagaara waa macaan tahay waana cagaaran tahay wa ina allaha mustakhlifukum fiihaa ilaahay dhulkiibau idiin dhiibayaa fayanduru kayfa tacmaluun wuxuu fiirinayaa saad sameynay saad samaysaan qofku sida uu sameeyo ayaa la fiirinaa ayb haddii marka qofku uu sidaan ku xisaabtamo wuxuu noqonayaa khayru khaliif qof dhulka nin qofka ka horeeyo inuu ka fiicnaado ama yacni wanaagiisii uu sii wado ayuu ku dadaalaa laakiin haddii sidaan uu moog yahay waxaa laga yaabaa inuu dhulkii sii fasaadiyaba sida aan mar walba arkayno waidaa tutlaa calayhim aayaatunaa bayinaatin qaala aladiina laa yarjuuna liqaءa naأti biqur'ani gayri hada aw badil waidaa haddii tutlaa la akrinaayo calayhim iyaga korkooda aayaatuna aayaadkeenna lagu akrinaayo bayinaatin xaal ay tahay kuwa cadcad xaal ay yihiin aayaadkeenna qaala aladiina kuwii waxay dhahayaan laa yarjuuna aan ka cabsanaynin liqaa'anaa la kulankeenna aan ka cabsanaynin iiti la kaalay biqur'aanin qur'aan la kaalay qur-aanka oo hayri haadaa kan aan ahayn la kaalay ow amase badil bedelhu qur-aankan bedel qul waxaa tiraa maa yakuunu lii aniga iima ahaanin oo iima dhab aha an ubadila inaan bedelahu qur-aankan min tilqaa'i nafsii min qibali nafsii nafsadeeda xaggeeda inaan ka bedelo malihi in attabicu maa attabicu ma raacayo ilaa maa kii umaahani waxaa la waxyoonaayo ilaya aniga xaggeyga laii waxyoonaya maahani inii aniga akhaafu waxaan ka cabsanayaa in casaytu rabbii rabbigay haddaan caasiyo cadaaba yowmin maalin cadaabkeeda cadaabka oo cadiimin weynin badan qul waxaa tidhaahdaa low shaaa allaahu low haddii shaaa allaahu alla uu dooni lahaa allaa atluwahu inaanan akrinin calaykum qur-aankan dushiina inaanan ku akrinin haddii uu rabbi dooni lahaa maa talowtuhu ma aanan akriyeen calaykum dushiina kuma aanan akriyeen walaa adraakum allana idinma ogeysiiyeenoo bihi qur-aankan marka yacni idinkuma ogeysiiyeen calaa lisaanii aniga carabkayga carabka allana idinkuma bareen qur-aankan aniga carabkayga ayb faqad xaqiiqe ahee labistu waan nagaaday fiikum idinka dhexdiinna cumuran ayaan nagaaday cumri baan dhexdiinna ku nagaaday min qablihi min qabli lqur'aani qur-aankan dejintiisa ka hor cumri baan dhexdiina ku nagaaday maxaan wax u sheega waaye intaas afalaa tacqiluuna miyaydnan garanaynin oydnan markaa yani caqli aydnan lahayn waidaa haddii tutlaa la akrinaayo calayhim korkooda aayaatuna aayaadkeenna haddii lagu akrinaayo bayinaatin xaal ay tahay aayaadkeenna kuwa cadcad qaala aladiina kuwii waay waxay dhahayaan laa yarjuuna aan ka cabsanaynin liqaa'anaa la kulankeenna iiti la kaalay biqur'aanin qur-aan la kaalay qur-aanka oo hayri haadaa kan aan ahayn ow amase bedil bedel hu qur-aankan bedel jees jeesay sidaan u dhahayaan maxayse ka wadaan iiti biqur'aanin hayri haadaa qur-aan aan kan ahayn la imaan waxay ka wadaan eyle qur-aan waxaad la timaadaa laysa fiihi maa yagiidunaa qur-aan ousan dhexdiisa ahayn ounan ku jirin wax annaga nacaro gelinayo laysa fiihi maa yagiidunaa min dalika kaagaas ah natabicka aan ku raacnay yacni waxay leeyihiin qur-aankaani waxaa la timaadaa qur-aan aan kan ahayn oo aan ku jirin sidaan rabno u hadlaayo oo aalihadeenna aan wax ka sheegaynin oo markaa yacnii aan heshiis ku nahay waxaa yacnii annagana dhibaayo aysan ku jirin markaad la timaada waa ku raacayna saasay ka ay dhahayaan hadda yacni qur-aanku maanta dadku saasay ka rabaan dadka maanta jooga saasay ka rabaan in badan oo kamid a qur-aankii sidaasay ka rabaan oo wuxuu rabaa matalan qur-aan aan ka hadlaynin axkaam kanaa xalaala kanaa xaaraam aan ka hadlaynin koo wuxuu rabaa qur-aan aynan yacni ku jirin caqiidada asaga uu aaminsan yahay wax ka duwan qur-aan aan markaa sheegaynin uu rabaa wuxuu rabaa siyaasada iyo habkii laysu maamuli lahaa qur-aan aan shaqo ku lahayn uu rabaa ayb wuxuu rabaa qur-aan markaa yacni xuduud iyo ciqaab cuquubaad sharci ah aynan ku jirin ayuu rabaa wuxuu rabaa qur-aan dagaal ama yacni jihaad iyo aan lagu sheegin qur-aanka annaga sidaan rabno ma ka dhigi karno waa kalaamullaahi ilaahay baa soo dejiyey mar hadduu ilaahay soo dejiyey addoomaan annaga nahay khiyaar nooma furno wamaa kaana limu'minin walaa mu'minatin idaa qada allahu warasuuluhu amran an yakuuna lahum lkhiyaratu min amrihi haddaa adiga jeclaa lahayd siyaasadda qur-aanka inuu ka weecdo ka leexdo oon siyaasad in lagu sheegin haddii aan caqiide loo inaan looga hadlin haddaad rabi lahayd oo aada rabi lahayd yacni xuduud iyo qur-aan aan sheegaynin yani waa kan gaaladu hadda ay raadinayaan oo ay leeyihiin marka yacni waxyaabahan iyo waxyaabahan ha laga hadlo waxaan kalena hala daayo oo hataa ay marayso waxyaabaha marka caruurta iskuulaadka iyo dhigto loo dhigaayo xataa laleeya waxaan iyo waxaan iyo waxaan iyo waxaan ha laga daayo maxaa dhacay marka la yidhaha iyagu gaalada de qur-aan ma aaminsana waxay leeyihin tacaddi waayo waxaan tacadiyaada ku jiro tacadiyaad qaar waxay rabaan sunnada nebiga saasay rabaan markay maqlaan wax ayagu aynan la jaan qaadi karin waxay leeyihiin waxaan maxay maxaasaan maxaa loo dhahaa hadda maad waxaan keenteen qalbigaaga ma waxaa ku jiro ma waxaad filaysaa shareeco islaam iyo xukunkeed maadba rajo ka qabtaa ood filaysaa barnaamijkan aan iska dhaafno saan ku noolaa lahayn aan ka fakerno yani qur-aanku saas ma ku socdan waa adu adoonaa tahay maa kana limuminin walaa muminatin ida qada allahu warasuuluhu amra an yakuna lahum lkhiyaratu min amrihim haddii barnaamijkaas lagula yimaadana waxaad tiraahdaa un qur-aankan kalaamullaahi waay waa rumaysanahay ani kulligiis wax aan dhihi kara yani intaan ma rumaysni intaanna waa rumaysnahay ma leh ma jiro ayb adiga marka dabcan de intaad yani ama amarka ilaahay idaa amartukum biamrin faatuu minhu ma staactum intaad ka awooda kala imaam intaad ka awooda kala imaaw ma laga wada inkir waxa kale inkir lagama wada nacam dadka qaara waxay kuleeyihin qofkan waxaan muxuu u inkirayaa baa leedahay maasaa awood laha lagu leeyahy nacam war muxuu u inkirayaa hadduusan xataa samey karin awood la-aanto hadday tahay inuunan samey karin iyounan sameynin markuu awood u hela ha sameeyo laakiin inuu inkiro qalad bal uu yiraahdo ma diintii gacan gacanta axkaam iyo diinta gacanta diintii gacan gacangoyska iyo lugii gacan isdhaafaa la jaraa iyo qofaa dhagax lagu dilaa iyo dadaa la karbaashaa bani aadam waxaas maad wadaayo uu kuleeyahay nacam ayb haye qur-aankii ma rumaysan war qur-aanka ilaahay kalaamkiisa waa waa rumaysanahay intuu noo saaran yahay ummad waxaan nahay islaamnimada ku dhalatay ayuu kuleeyahay nacam haddaad islaamnimadii marka ku dhalatay oo ay run tahay ha dhihin qur-aanka intaana ha laga bixiyo intaan waa saas oo kale waayo warkaan macnihiisu nacam sidaasaana marka mufasiriintu qaar ay leeyihiin iiti biqur'aanin gayri haadaa laysa fiihi maa yaqiidunaa qur-aan aysan ku jirin wax anaga naga caraysiiyo keen na tabicka waa ku raacaynay nacam wax na dhibaayo un naga dhaaf marka nin walbaa muraada u leeyahay nacam siyaasiga muraada u leeyahay ninka mulkiga iyo boqorada kuwa diinta ku qaraabto ayagana oo yacni dadka lacagaha uga qaato oo culamaa usuu'a ah oo ayagu marka yacni diinta fadwo inay uga been sheegaan xoogaa xoolaha uga guranaayo ayaguna aqraaday leeyihiin oo qur-aanka meelaha qaar uu ka taabanayo ma jecla kuwa iyagu marka yacni axkaamta jaa-irka ku kacayo samaynayo qur-aanku waa la dagaalamaa oo meelaha qur-aankii kamida ma waa diidaya qolo walba oo xumaan iyo yacni waxaa ku jirto ma jecla in la akriyo aayadaha iyaga markaa dhibaayo waxay jecla wax iyaga ka caraysiinayo qur-aanka dhexdiisa in laga sheego ma ogola marba haddii caqiida laga hadlo qof baa wax noqonayo haddii laga hadlo axkaamtii shareecada qof baa wuxuu wuxuu leeyahay inaan wuxuu jeclaan lahaa inaan lagu dhex sheegin wahaakada haddii laga hadlo dhiigga muslimiinta sidoo kale waaye haddii ribo laga hadlo kuway dhibaysaa haddii laga hadlo markaa yacni waxyaa dunuubtan kabaa-irta iyo bidcada haddii laga hadlo kuway dhibaysaa waxyaabahaas oo dhan qur-aanku waxaa adigu xumaantaada ha ku darin inaad dhibsato wixii sharcigu qarirayna ha dhibsanin xumaan inta aan samaynaynaa nagu dhibkeeda nagu filan yaanan ku darin maxay qur-aanka ugu jirtaa iyo maxaasaan loo yidhi ayb qul waxaad tiraahdaa maa yakuunu lii aniga iima ahaanin an ubadilahu inaan an ubadila inaan bedelahu qur-aankii min tilqaa'i nafsii min qibali nafsii nafsadeeda xaggeeda inaan ka bedelo iima ahaanin tilqaa marka masderna waa noqotaa darafna waa noqotaa tilqaa bimacnaa qibal tilqaa'a wajhihi marka la leeyahay ma tilqaa'ahu iyo waa iska daraf marna masder bay noqotaayoo tifcaal ku imaanayayb marka min qibali nafsi anu nafsadeyda inaan ka bedelo ioma ahaan meeshaan marka culimada qaar waxay u daliishadeen qul maa yakunu lii an ubadilahu qur-aankii waay ma ogtahay min tilqaa'i nafsi inaan ka bedelo nafsadeyda kama bedelayin laakiin ilaahay xaggiisa ha waa ka waa la- waa ka bedeli karaa see looga bedelaa aayaddii waaba la nasakhay aayad kalaa lagu nasakhay yaa bedelay marka min tilqaa'i nafsihi miya maya waa waxyi baa lagu bedelay waidaa bedelnaa aayatan makaana aayatin waaka ilaahay uu leeyahay nacam waa naskigii marka min tilqa meeshaan marka min tilqaa'i nafsi waxaa baxaaya wixii waxyi lagu bedelay culummada qaar kalena waxay yidhaahdaan aayadaha qur-aanka xadiidka laguma nasakhi karo oo waayo waxay leeyihiin xadiidka iyo aayadaha aayaddaa xoog badan marka waxay leeyihin min tilqaa'a yani agg nafsadeyda inaan ka xaggayga inaan ka bedelo melihi yani sunnada ma bedeleyso ayay ka qaadanayaan meelahan waana baxdi marka de khilaaf uu ku jiro laakiin imaam axmed iyo imaamu shaafici iyo waxay qabaan aayad haddii la nasakhaayo aayadaa nasakhayso laakiin aayad xadiid ma nasakhaayo qaar kaleo culimada ka midana waa nasakhi karaa kulligood waa waxyi ayay dhahayaan meeshaas marka usuululfiqiga iyo baabkaas halkaasuu jiraa in atabicu maa atabicu ma raacayo aniga ilaa maa kii un maahna iyo waxaa la waxyoonaya ilaya xaggayga la ii waxyoonaya maa wax kale ma raacayo ayb waxaan idin amraya waxaan idinka reebaya waa la ii waxyoonaya inii aniga akaafu waxaan ka cabsanayaa in casaytu rabbii rabbigay haddaan caasiyo cadaaba yowmin maalin cadaabkeed cadaabka oo cadiimin weynin badan cadiimin cadaabkaa laga sifaynayaa marka waxaa loo hoos dhigaynaa yowmintaasay deris la noqotay lilmunaasaba loo hoos dhigay min baabi hada juxru dabbin kharibin hada juxru dabbin kharibin haddii la rabana cadaaba yowmin maalin cadaabkeed maalinka oo cadiimin weynin badan waa layska dhihi karaa ayb qul low shaaa allahu maa talowtuhu calaykum qul dheh low haddii shaaa allaahu alla uu dooni lahay mafcuulka ma shaa'ada mafcuulkeeda waa maxduuf siyaaqaana laga garanaa qul waxaa tiraa low shaaa allaahu alla hadduu dooni lahaa allaa atluwahu calaykum qur-aanka inaan dushiina aanan ku akrinin sidaa hadduu rabbi dooni lahaa maa talowtuhu ma aanan maa talowtu ma aanan akriyeen hu qur-aanka calaykum korkiina kuma aanan akriyeen walaa adraakum walaa aclamakum idinma ogeysiiyeen oo idinma garansiiyeen bihi yacni allaahu alle idinma garansiiyeen bihi bilqur'aani idinkuma garansiiyeen calaa lisaani aniga carabkayga carabkayga markaa yacni idinkumaunan garansiiyeen faqad xaqiiqe ah labistu waan nagaaday fiikum idinka dhexdiina cumuran cumri ayaan nagaaday min qablihi min qabli lqur'aani qur'aanka min qabli inzaali hada lqur'aani qur'aankan dejintiisa oo aniga korkayga lagu dejiya ka hor yaa nagaaday cumri ay arbaciina sanatan waa afartan sano afartan sano ayaan idin dhex joogay waxba ma sheeganayni ay low kuntu muntaxilan macnuhu marka waxaa waaye low kuntu haddaan ahaan lahaa muntaxilan mid wax aan la siinin isa siinayo maa laysa lii waxaa aniga ii ahayno oo ii habboonayno min alqowli hadal ah kuntu qad intaxaltuhu fii ayaami quwatii wa shabaabii maalmihii aan xoogga lahaayoo dhallinyarada aan ahaayaan waxaan la imaan lahay haddaan aniga xagga alla aan yani yani ilaa ilaa afartan maxaan usoo gaarayay haddii anugu aan isa siinaayo waxaan lay siinin oo aniga aan iska iskaga taqawul aan samaynaayo labaatan jirka iyo soddon jirka markaan ahaayaan samayn lahaa maxaa haddoo aan afartan dhaafay inaan sheegto maxaa ke- maxaa keenaya afalaa tacqiluuna miyaydnan garanaynin idinku wax marka ma fahmaysaan miya marka ayb ayb walaa adraakum bihi sidaas waa la akriyey ayb walaa adraakum bihi cala liijaabina waa la akriyey waana iska daahir faman adlamu miman iftaraa cala allahi kadiban aw kadaba biaayaatih faman yaa adlamu ka dulmi badan ay laa axada adlamu minhu cid ka dulmi badan maba jirtee miman axad yaa ka dulmi badan iftaraa abuurtay cala allahi alla korkiisa kadiban been ku abuurtay ow amase kadaba beeniyey biaayaatihi alla aayaadkiisa beeniyey inahu sha'nii laa yuflixu ma guulaysanayaan almujrimuuna kuwa dembaabay ma guulaystaan aayaddan oo kale suurat lancaam aan kusoo marnay inahu laa yuflixu aalimuuna halkaas ayb wayacbuduuna min duuni illaahi wayacbuduuna waxay caabudayaan min duuni illaahi alla sokadiisa maabay caabudayaan laa yaduruhum aan dhibaynin walaa yanfacuhum aan anficaynin wayaquuluuna waxay dhahayaan haa-ulaa'i kuwaani shufacaa'unaa ergadeenna waay kuwa noo ergeynaya waay cindallahi ilaahay agtiisa noogu ergeynaya qul waxaa tiraa nebiyow atunabbi'uuna miyaad ugu khabraysaan oo ma u sheegaysaan allaha alle miyaad u sheegaysaan bimaa miyaad u sheegaysaan shay laa yaclamu o laa yaclamuhu ounan ogeyn fi samaawaati ciraryaalo dhexdooda walaa fi lardi dhulka dhexdiisa ounan ka ogeyn wax rabbi dhul iyo cir ounan ka ogeyn maa idinka u sheegaysiin ma jiro waayo wax ilaahay ounan ogeyn maa jiro ma jiro marka shafaacadan aad aada sheegaysaan ood asnaamta ka raadinaysaanna wax jira maba aha subxaanahu nasahnaaye allah nasahano ceeb ka hufan watacaala sareeye camaa kii xaggiisu kasa ka sara maray yushrikuuna ilaahay ay la wadaajinayaan ama watacaala yani wuxuu ka sara maray alle camaa yushrikuuna can ishraakihim iyaga shirki falidooda wayacbuduuna waxay caabudayaan min duuni illaahi alla sokadiisa maabay caabudayaan laa yaduruhum aan dhibaynin walaa yanfacuhum aan anfacaynin wax hadday cibaadadooda ka tagaan aan dhibaynin hadday caabudaanna thawaab iyo anfac aan lahayn dhib iyo dhaaf midna ma laha haddii laga tago cibaadadiisana dhib ma keenayo haddii la caabudana dhaaf ma leh meeshaas marka waxaan waxaa nala dareensiinaa axadka cibaadada astaahilo waa nafci geybi ah cidda kuu hayso nafci geybi ah dhib oo geybi ahna kugu samey karo waana allah subxaanahu watacaala waayo adi cid ku dhibi karto oo ku dheef ku sii karto asbaabahaan iyo iyadoo marka laga tago geyb ahaan dhib iyo dheef allah iskale keliya cid kaloo le marka allaha alla haddaad cibaadadiisa ka tagtaanna naarow haystaa haddaad caabudaanna jannow idinku hawaabinaa waxaan aalihadan waxaas miyay haystaan waay oo gacan ugu jira waa maya wayaquuluuna waxay dhahayaan haa ulaa'i kuwaan oo aan waxna taraynin dhib iyo dheef midna aan lahayn shufacaaunaa waa erge waa yani kuwa noo shafeecayo noo ergeynaya waa cind allahi ilaahi agtiisa waxay leeyihin maxaad u caabudaysaan maya kuwaana ergan ka filayna inay erga nooga noqdaan marka de sanam la qoray oo bani aadam gacantiisa uu ku qoray oo la caabuday muxuu ergeynaya ayb taa marka waa waa doqonnimadooda shafaacada in meelaysan jirin laga raadiyey sax ma aha bani aadamkana ogow baabkan shafaacada marka la joogo saddex qolay ku yihiin darafaani waa wasab xataa ummadda ummaddan muslimiinta u nisba dadka islaamka u nisbo sheegto laba daraf iyo wasad waayo shafaacada marka la joogo daraf shafaacadii waa inkiraa oo waxay leeyihiin cid cid kale u ergeyn karto wax u qaban karto erge u noqon kartaa ma jirto qof naar gale waa soo u galay waa khawaarijta iyo muctasiladaa sidaas qabaan axaadiidta mutawaatirkaee tirada badanna waa taas waa kasoo horjeedaa waayo axaadiidta in dad naarta laga soo bixinayo nebiga sheegay sala allahu calayhi wasalam oo shafaacada nebiga looga soo saarayo markuu ilaahay edma ka bacdi qeyb kalena waxa ay tahay ayagu kuwa cagsigooda oo shafaaca shuruudba uma yeelaanoo waxay ka dhigteen marka baabka shafaacada waxba talaqsi ah ayb bani aadamka maanta meel madax ka ahoo xoog leh nin kastaa wax ma ka qaadan karaa bani aadan mansab haayoo awood lahoo ciidan u kala rakiban yihiin cid walba inay iskaga tagto wax ma kasoo qaadan kartaa waa maya ilaahay maxaad umalaynaya marka sia inta loo hor istaago nin walbaa oo wax uga qaadanayo aamil awooddii ilaahay alla wuxuu leeyay yowmaidin yatabicuuna adaaciya laa ciwaja lahu wakhashacat ilaswaatu liraxmaani falaa tasmacu ilaa hamsa ambiyada maalinkaa waxay leeyihiin sallim sallim hadalkoodu saas waa nebi moxamed marka shafaacada laga raadiyo ee mowqifka shafaacadeeda laga raadiyo waa baxayaa carshiga hoostiisu ku sujuudaa addoonnimau muujinaa ilaahu u sujuudaa waa ammaanayaa ilaa laga yihaaha yaa moxamed irfac ra'saka madaxaaga kor u qaad waqul tusmac dheh waa lagu maqlayaa washfac tushafac iyada ergey waa lagaa erga aqbala markaasuu hadal gela ilaahay marka aggi yani waaa ilaahay waxaa gacantiisa ku jira cidi kuma dhacdo inay iska qaadato in la yihaaha marka shafaaco iska furan oo sheikh hebel ninkii arko khalaas naar ma gelayo waa ninkii wejigiisa arka waa nacam xataa gaal iyo muslin iyo lama dhihin qofkii muslim u arka xataa lama dhihin waxaa la yihi shaksigii sheikh hebel arko naar ma taabanayso dariiqa fulaan qofkii ku jiro naar waa ka badbaaday taabashadeeda sheikh fulaan naartuu irideeda u taagan yahay saasuu dadka uga leexina nebi moxamedna wuxuu leeyahay fa yuxaddu lii xaddan bukhaariga iyo muslimka saasaa noogu taal wuxuu leeyahay rasuulka sala lla l slam dadka markaan ilaahay ka baryo in dadkan uu naarta ka celiyo waa la ii xadeynaa buu leeyahay waa waa la ii calaameynaa intii la ii calaameeyaan kasoo bixinaa inta la ii calaameeyey hal qof maku dari karo wuxuu ku socdaa sidii ilaahay amarka alla marka shiikaan isaga aan waxba loo xadeyneynin oo boqolaal sano ka horna dhintay oo wax dariiqadiisa ku jira iyo waxaan ku jirinba aan war u haynin waa ergeeyey waa yeelay dad dhintou soo celiyey saanuu sameeyey maxay tahay waxaas ambiyada ilaahay sidaas maba laga baranin waa kalaam shaydaan marka nacam shafaacada noocaas in loo aamino qalad waayo marka nacam sax ma aha sida dhexdhexaadkaana waxay tahay shafaacada shuruudeeda haddii la helo waa waa jirtaa shuruudeedu waa maxay ilaahay inuu idmo horta man da aladii yashfacu cindahu ilaa biidnihi midka ergeynaayo oo shafaacada laga yeelaayo waa inuu horta ilaahay u idmo waa koo kan loo shafeecayana waa inuu ilaahay ka raalli noqdo oo u ilaahay idmo oo suurat lambiyaa ilaahay muxuu yh walaa yashfacuuna ilaa liman irtadaa walaa yashfacuuna ilaa liman irtadaa malaa'igtu ma shafeecayaan ilaa waxay u shafeecayaan dad qofkuu ilaahay ka raalli noqday abuu hurayra markuu yihi man ascadu nnaasi bishafaacatika yowma alqiyaama shafaacadaada yaa heli og maalinta qiyaamaha qaala wuxuu yihi man qaala laa ilaha illa allahu khaalisan min qalbihi dhab ay ka tahay barax tiran tahay shirki iyo waxaa ka fogaaya kaasaa erga leh qofka loo shafeecayana waxa waa inuu mu'min yahay binaam gaal shafaaca famaa tanfacuhum shafaacatu shaaficiin maa lilaalimiina min xamiimin walaa shafiicin yuaac mehelaayo gaalka hal baa la sheegay bis isagana naarta kama soo bixin cabaas ibn cabdilmualib nebiga adeerkiis ahay wuxuu s rasuulku wuxuu ku yidhi sal l slam adeerkaa abuu aalib wax ma u qabatay yii inahu kaana yaxuuduka waa ku ilaalin jiray waa ku koolkoolin jiray waa cadowguu kaa celin jiray wax ma u qabatay markaasuu wuxuu yihi nabiga sal l slam amaa inahu fii daxdaaxin min annaar naarta meel mool ah kuma jiro meel wuxuu ku jiraa aan god ahaynu naarta uga jiraa laba dhimbil ayaa rays magaartadiisa lagu qabanaa yaqli bihimaa dimaaquhu maskaxdiisaa la burinayso oo la karkarayso intaasaan u qabtay haddaanan aniga ahaynna moolow ku jiri lahay yani shafaacadii nebi moxamed waa kasoo saari weysay naarta gaalka waa kasoo saari weysay keliya un naartii baa marka waxaa la yidhi mool iyo mool la-aan intaas bis marka shafaacadu shuruudaas ay leedahay cidda shafeecayso si guud de nabiyullaahi moxamed iyo ambiyada iyo malaa'igtu inay shafeecayaan xadiidkaa noo sheegay mu'miniintana si guud inay shafeecayaan tilmaantaa mu'miniinta waa naloo sheegay laakiin ma jasmi karno ma dhihi karno fulaan iyo fulaan oo min annaas waa ii shafeeca ma ogin taas annaka ma ogin ma ogaan karo qof aan yani hebel qof adda nebi moxamed ka hadli mayna iyo dad qofaad calaamaysato fulaana aniga iisoo ergeynayo oo ilahay agtiisa iiga shafeecayo ma ogin in lagu aqbalaayo in kale wa waa wax ilaahay gacantiisa ku jirta shafaacada waa saa in loo ogaado qul lilaahi shafaacatu jamiican waxaad ku tiraahdaa baa le nebiyo lilaahi ilaahay keliya ayay ashafaacatu iska leh shafaacada jamiican kulligeed shafaaco dhan allah iska leh markuu ilaahay kuu ogolaado unbaad helaysaa qof shafaacadii macan marka dadaal ilaahay caabud allaha iska raaligeli si aad u hesho shafaaco shafaacade shafaacadii nabiy llaahi moxamed sal ll slam in lagu geliyo haddaad si aad u hesho saas kuwaan marka mushrikiinta waa kana asnaamay qorqorteen waa noo shafeecayaanay leeyihin wayaquuluuna waxay dhahayaan haa ulaa'i kuwani shufacaauna ergadeenna waa kuwa noo ergeynaya cinda allahi ilaahi agtiisa qul dheh atunabbi'uuna allaha alla miyaad ugu warramaysaan bimaa bimaa biladii kii miyaad ilaahay ugu warramaysaan ood u sheegaysaan laa yaclamu laa yaclamuhu ounan ogeyn fi samaawaati walaa fi lardi marka waxaa la yidhi meeshaan hada calaa sabiili maa yaquuluhu rajul waxay la mid tahay qofka hadalka u dhahayo qad qultu kada ama qad qulta kada fa saasaa tiri fayaquulu markaasu wuxuu dhahayaa maa calima allahu hada minii qof baa matalan wuxuu ku leeyahay qulta kada niyo saasaa tiri markaasaad waxaad leedahay maa calima allahu hada minii arrinkan ilaahay iguma ogaanin aniga yani maxaa maxay ka dhigan tahay waxaas ma dhihin waayo warkaas nacam waayo haddaa dhahda ilaahay waa ogyahay soo maha nacam yani ilaahay arrintan iguma ogaanin macnaheeda ma jirto waayo ma jirto ayb saasoo kale waaya ayay leeyihiin mufasiriinta qaarkood maa calima allahu hada minii ey maa kaana haadaa qadu ma dhicin waayo waxaan id low kaana hadduu dhici lahay oo saad sheegaysa ay tahay lacalimahu llahu ilaahay baaba ogaa lahay soo maha marka macnaha waxay tahay shafaaco ay asnaami shafeecayso ma jirto waay sababto hadday jirta ilaahay baa sheegi lahay sooma waan waan og waan ogaan lahaa ilaahay marka atuna sidaas marka macnahaas waa laga micneeyey weliba abu xayaan wuxuu doortay maada inay mawsuulo tahay asnaamtaana loo jeedaa faacilka yaclamuna isaga wuxuu leeyahay yacuudu calaa maa si kale ufasira oo wuxuu leeyahy wayaquuluuna waxay dhahayaan haa ulaa'i kuwani shufacaauna waa cinda allahi qul dheh atunabbi'uuna allaha alla miyaad ugu warramaysaan bimaa biladii kii laa yaclamu ounan ogeyn huwa maagu fi samaawaati walaa fi lardi ay atucallimuuna allaha bishafaacati اlasnaam ilaahay miyaad oge yacni aada baraysaan asnaam shafaacadooda allati intafaa cilmuhaa fi samaawaati waalardi kuwaas asnaamtaas oo aan cilmi ku sifaysnayn ogood midaan dambe macnahan dambe yaclamuda faacil wuxuu uga dhigaa maada ayuu u celinaa maadana asnaamta marka tarkiibku wuxuu noqonaa qul waxaa tiraa atunabbi'uuna allaha alla miyaad u sheegaysaan bimaa miyaad u sheegaysaan wax waa asnaam asnaam asnaam miyaad u sheegaysaan inay ergeynayaan laa yaclamu aan ogeyn huwa maaguba maaga aan ogeyn fi samaawaati samaawaat dhexdooda walaa fi lardi dhulka dhexdiisa aan shay-an waxba ku ogeyn wax aan dhul iyo cirba waxba ka ogeyn miyaad rabbi u sheegaysaan inay ergeynayaan oy shafeecayaan habkaas isagu maray laakiin hab dherir badan marka waxaa ka fiican in la yidhaha bimaa laa yakuunu fi samaawaati walaa fi lardi waxaan dhul iyo cer ka jirin miyaad ilaahay u sheegaysaan ayb waxuusan rabbi dhul iyo cer ka ogeyn wax jiraba ma ahan way macnaha wax jira maaha maadaama wax jira aynan ahayn kaasi macnaheedu waxaad qaladaad ku socotaanba waa idinka subxaanahu ilaahay baa nasahan oo ceeb ka hufan watacaala rabbi baa sarreeyo camaa yushrikuuna can ishraakihim buu ka sarreeya wamaa kaana annaasu dadkii ma ahaanin ilaa ummatan ummad maahay wax kale ma aynan ahaanin ummadda oo waaxidatan mid keliyata ah fakhtalafuu wamaa kaana annaasu dadku ma aynan ahayn ilaa ummatan ummad maahani ummadda oo waaxidatan mid keliyata ah fakhtalafuu way iskhilaafeen walowlaa haddii lala-yahay kelimatun kelimad kelmadda oo sabaqad hormartay oo dhaqday min rabbika kelmadda oo min rabbika xagga rabbigaa ka ahaatay ama min rabbika xagga rabbigaa ka dhaqday laqudiya baynahum laqudiya ilaahay waa yani waa kala xukumi lahaa beynahum dhexdooda fii maa kii fiihi maaga dhexdiisaba yakhtalifuuna ay isku khilaafsanay ay isku khilaafsan yihiin aayaddan marka mid lamidan suurat lbaqara kusoo marno kaana annaasu ummatan waaxidatan fabacaha allahu nabiyiina aayaddaas markaan joognay tanaan ku fasirna ogo oo waxaan dhahnay kaana annaasu ummatan waaxidatan fakhtalafuu baa u qadaran waatan fakhtalafooodii marka wamaa kaana annaasu dadku ma aynan ahayn ilaa ummatan ummad maahne ummadda oo waaxidatan mid keliyatan maxay mid ku ahaayeen cala alxaqi xaqay mid ku ahaayeen yani ummaddan dhammaanteed xaqay ku taagneyd oo ilaahay keligii ayay caabudi jireen fakhtalafuu markaas iskhilaafeen marka xaqa iyo baatilka yaa asal ah xaqa asal ah baatilka soo galooti waayo waa dakhiil gadaaluu ka yimid ma aha wax asala ma aha shirkiga iyo gaalnimada adduunyada tawxiidka asal ahaa gadaal uu ka yimid shirkigu marka haddaan isweydiina maxaa keenay marka cabdullahi bn cabaas wuxuu yihi kaana bayna nuux kaana bayna aadama waa nuux casharatu quruun nuux iyo aadam waxaa u dhexaysay toban qarni oo dadku ay xaq ku taagnaayeen markii markaa tobankaa qarni kabacdi waqtigii nabiyullaahi nuux uu soo xilligiisii ayaa dadku waxay bilaabeen kuwii ka horreeyaa waxay bilaabeen dad wan wanaagsan oo saalixiin oo khayr badan oo ayaga ka tilmaanaa dhexdooda ayaa dhintay markaasay waxay yidhaahdeen dadkan si aan cibaadada ugu xasuusanno oon xusuus xasuusasho si aan cibaadada ugu xasuusanno aan meelihii ay farfariisan jireen taallooyin aan ka samayno oo aan masawiradooda ku dhigno taallooyin ah markaan aragno cibaadadii ilaahan soo xasuusanayna waa sida markii hore macnaha iyagu qoladii hore ay ujeedkooda oo ahaa sanamkan caabuda iyo waxaan sanamay noqon doonaan iyo waa la caabudi doonaa iyo barnaamijkaas maba ku jirinba ayaga dadkan cibaadadan ku xasuusanaynaa waa sa saasaan yeelaynaa sidii ayay yeeleen ibnu cabaas marka wuxuu yihi falamaa tanasakha alcilmu ogaalkii loo lahaa arrintaas wixii loo sameeyey markii ay baaba'day oo dadku ay ka baaba'day oo dad gadaale ay imaadeen oo ay ka baaba'day wuxuu yidhi qoladii dambe marka waa caabudeen oo markay roob waayaan iyo kale iyo waa saarsa jireen ayagay marka inay u sujuudaan inay baryaan ayay bilaabeen waa kuwii nabiyullaahi nuux loo soo diray uu ka dhaqaaji waayey asnaamtaasna wa qaaluu laa tadarunna aalihatakum wlaa tdaruna wadan walaa suwaaca walaa yaquuha wayacuuqa wanasra waqad adaluu kaiira walaa tزid الظaalimiina ilaa dalaala waxaan marka qofka uu leeyahay hadeertaan sanam wixii la caabudaa la yihaahdaa kuwa ku dhahayaad arkaysaa dad kulligood waxay iska noqdeen waxaan sanam lama dhihi karo sanam maxaa la yiraha wixii la caabudaa la dhahaa ee waxa in hadda la caabudo iyo in yani in la caabudo inay dariica u yihiin ay jaranjaro u yihiin maxay ku kala duwan yihiin ayb shirkigii ugu horreeyo adduunyadaaba wuxuu ku bilowday xusuus dadaa la xusuusanayaa la yidhi taallaa loo sameeyey shirkiga bukhaari iyaana xadiidkaas uu ku yaallaa oo ibnu cabaas uu leeyahy marka dambe marka ummadaha gadaal ka imaanayo iyo siyaalo kale tacaaliimtu iyo dhaqanku waa isbedelaa iyo maskaxda dadka iyo fahamka ummaduhu waa isbedelaa intaan hadda adduunyada ku nooleyn oon yani aan wax badanba aan ahayn ayaan dadka mafaahiimtooda aan u jeednaa inay isbedeleysa ayb waxaad islaada tobankii sanaba walidaalika culammada waxaa la yidhaha xawliyaadka waxay uga dhigaan culamaa ulislaam markay taariikhda qorayaan boqol boqol sano camal ay u qoraan boqolka sano dadka caqliyaadkoodaaba isbedelaba ayb midba midka ka dambeeya waxbuu qoraa ka dambeeya waxbuu ku darayaa taariikhdan markaad akriso u fiirso boqol sano markaad kitaab taariikh ka akriso bidaaya o nihaaya dadku waa isku dhadhow yihiin caqliyaadkooda waxooda boqolka ka dambaysa marka aada aragto waxaad dareemay wax badan inay isbedeleen boqolka kasii dambe wax badanaa isbedelayan yaa dadkan aada waxaan u samaynayso adigu maadama maxaad ogtahay adiga maxaad ka warqabtaa waxay yani xaalkoodu sidau ahaan doono iyo waxay noqon doonaan marka waxyaabahaas marka waa awalu cibaadati alasnaam waxay ku bilaabatay kaas waa dadka marka dhahaya waxaan xusuusaa loogu talagalay saasaan saas in ay ogaadaan waanaan tidkaarka iyo xusuusashadu waa wixii keenay asnaam in la caabudaba cibaadadoodaan ku xasuusanaynaa wanaaggoodiyaan ku xasuusanaynaa waa wixii sidaas keenay ayb marka way iskhilaafeen marka maxay isku khilaafeen dad ilaahay u shirki falay dad muwaxidiina walowlaa haddii lala-yahay kelimatun kelimad kelimadda oo sabaqad hor martay min rabbika xagga kelimadda oo min rabbika xagga rabbigaa ka ahaatay waa maxay kelimaddaas ilaahay inuunan qoom halaagaynin ilaa waqtigooda marku dhammaado ayaa oo aakhira adduunkii in dib looga dhica cadaabkii dib inta looga dhigo aakhira laga jasaha iyo abaalmarinta in aakhiro loo dib dhigay kelmaddaa haddaysan aynan ahaateen laqudiya baynahum ilaahay waa kala xukumi lahaa dhexdooda fii maa kii yakta yakhtalifuuna ay isku khilaafayeen fiihi maaga dhexdiisa wayaquuluuna waxay dhahayaan lowlaa hallaa unzila maa la dejiyo calayhi korkiisa aayatun mucjizo iyo calaamad maa dushiisa lagu soo dejiyo aayadda oo min rabbii xagga rabbigii ka ahaatay faqul dheh inamaa wax kale ma ahnay algeybu waxa maqan iyo qeybka lilaahi alla u sugnaaday qeyb iyo w waxa maqan rabbibuu usugnaaday sidaa ku dheh yacni waxaad i weydiineysaan waa wax qeyb a qeybkana ogaalkiisa allaa leh muxuu u sameeyi waaye maxaa ka maxaa aniga shaqadeyda ma aha fantadiruu korta oo sugta inii aniga macakum idinka la jirkiina xaala yani inii ani faintadiruu sugta inii aniga macakum idinka la jirkiina min almuntadiriina kuwa koranayaan ka mid ahay kuwa yacni suganaya yaan ka mid ahay xaalaan maciin ma ahay hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina mxamedi waaalihi wasaxbi